jaamac cabdilaahi shabeel oo ah guddoomiyaha golaha dhexe ee xisbulxaakimka kulmiye ayaa shacbaweynaha somalilan ku bogaadiyey xuska munaasabadda ballaadhan ee siddeed iyo tobanka mey inay si ballaadhan uga qayb qaataan iyadoo xukuumadda hore oo ugu astaysay shan iyo tobanka mey dhinaca kalena guddoomiyaha golaha dhexe ee xisbulxaakimka kulmiye mudana jaamac cabdilaahi shabeel waxa uu mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee waddani uu ugu baaqay in qarannimada somalilan ilaalinteeda muxaafid iyo mucaaradba meel looga soo wada jeesto mudana guddoomiye hadda saaka waxaan jeclaa munaasabadii ay dhin mey baa afkeena soo saartay inkastoo xukuumadda guddi qabanqaaba ay iclaamisay munaasabadaasi shacbi weynaheeni maxaad halkan bogaadin aad u marin lahayd bismillahi raxmaani raxiim waxaan ku bogaadinayaa shacbweynaha reer somalilan munaasabadda siddeed iyo tobanka mey maalintii lasoo noqoshada xorriyadda jamhuuriyadda somalilan bashbash iyo barwaago ilaahay raxmaddii roobkiiu inoo shubay ilaahayna aynuugu mahadnaqal raxmadda iyo roobka inoo shubay innaguna waxaa ugu muhiimsan ee raxmadda ilaahay soo raacaa ee ilaahayna siiyey waa labadda waxaan ku boorinayaa shacbiga reer somalilan dhammaan meel kastoo ay joogaan siday nabadooda u ilaashi jireen uga shaqayn jireen inay ugu sii fara adeygaan waa badan tahay kilkilada dhulka laynaga kilkilaynaya ma yara way fara badan yihiin gacmaha ayla xoqayaa way fara badan yihiin cadfad yari way iska jirtaa waxaa leeyahy naga ilaaliya waxaasoo dhan waa nolosheennii waa dalkeennii nabadgelyo iyo barwaaqadaa ilaahay ina siiye aynu ku dabaaldegno shan iyo tobanka bisha munaasabadda siddeed iyo tobanka mey waanan ku habalyeynaya shacbiga reer somalilan dhammaantood meel kastoo ay joogaan
kaftanna guddoomiye ha iga ahaateen mas-uuliyiintan xisbiga wadaniya inta badan munaasabadan ballaadhan ee idhiin meyda si kale bulshada ugu fasiraya iyaga halkan maxaad farriin aad u marin lahayd
horta ma wada haddee mas-uuliyiinta xisbiga wadani ma wada aha waa qaarkood waa qaarkooda waa gruubka haddaan kooya ada laydhaha haddaan kooya waxba la odhan maayo kuwa hadduu kooya goor la kala tegey oo la kala hagaagay oo wax weliba isbedeleen ninka yimi yeel haddaan kooya waxba hadal loo khasaarayn maayo aad baad umaxsantay guddoomiye jaaniska siise aad baan kaaga mahadnaqaya